halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o e washington haatana kusoo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali idaaja ayaa inoo soo diyaariyey
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal ari iyo ishkimba reermiyiga soomaalidu xoolaha uu dhaqdo iyo siday u kala jecel yihiin markaynu u fiirsanno waxaa inoo soo baxaya dhadigoodka iyo laboodka inay dhadigoodka door bidaan waxay jecel yihiin hashu inay nidhig dhasho intay qurbac dhali lahayd sucu inuu weyl dhalo intuu dibi dhali lahaa ridu inay waxar dhasho intay orgi dhali lahayd laxduna ay nayl dhasho intii ay wan dhali lahayd sababta in la gartaana ma cuslo oo waxay daarran tahay tirada guud ee xoolaha qoysku leeyahay iyo caanaha ay ka helaan oo kordha mar walba oo dhadiga xeryaha ugu jiraana uu kordho ganacsiga xoola dhoofinta intii aanay soomaalidu baran waa toddobaatan iyo ama siddeetan sano muddo aan wax quman ka badnayne awrta wananka dibida iyo orgida waxba laguma fali jirin in badan oo ka mid ahayna reeraha leh intay ku dhex gaboobaan ayay waa dambe dar allah isaga bakhtiyi jireen waa runoo way qalan jireen oo way raran jireen hase ahaatee tirada joogta ayaa goor walba waxay ka badnayd qoys hebel tirada uu u baahan yahay sidaa daraaddeed xilliyada abaaraha iyo biyowaaga waxay reermiyigu dhab ugu mintidaan badbaadinta xoolaha kuwooda dhadiga ah hasha saca rida iyo laxda ayay biyaha iyo baadkaba u buriyaan maalinta ceel iyaga ayay hormariyaan jeer ay wabxaana laboodku darka ma soo galo weylaha iyo ariga doonka ah wixii uu jiilaalku jilciyo aroor dheer uma kaxeeyaane haddii la kari karo sida waayeelka iyo carruurta ayaa haama loogu soo dhaamiyaa xeryaha la deggan yahay ayaana biyaha loogu keenaayoo lagu waraabiyaa xilligaas oo kale dan kama ay yeeshaan awrta dibida iyo orgidu inay abaaraha raacaan haddii qaalmaha sabeenaha iyo ceesaamuhu ay u soo doogaanoo guga iyo dayrta xilli roobaad ay naftu ku sinto si aynu dhab ugu fiirsanno arrinta ku saabsan reermiyiga soomaalidu sida ay xoolaha u kala jecel yihiin waxaa mudan inaynu xusuusanno mahmaahdii ahayd dibiga doollood dhegihiisu wax san bay maqlaan indhihiisuse ma arkaan taasoo ah mahmaah in badan inooga iftiimin karaysa hiddaha reermiyiga soomaalida gaar ahaan qaybihiisa xoolo dhaqashada ku saabsan waxaa la yidhi maalinta ay kallan tahay oo beri oo kale la shubi doono habeenka ka horreeya lo'du waa isku wada midoo dhadigood iyo labood looma kala sooco waayeelka iyo dhallinyaraduba waxay ku hawshoodaan aroorinteeda iyo uruurinta agabkii lagu shubi lahaa dar wadaan dawlis iyo wixii la mid ah rag iyo haweenba lo'da goor hore ha la arooriyo lo'da yaanyeesha laga kala iloobin iyo erayo la mid ah ayaa la isku gubaabiyaa taasoo ah oraah la isku tirtirsiiyo oo habeenkaas oo kale dhagaha dibiga ku soo noqnoqota kolkaas buu ileenlo'da wuu ku jiraaye isna farax kala bataa waaga berigiisana sugi waayaa ha yeeshee barqadii kolka ceelka la tago ayuu candhuuf dib u liqaa markuu maago lo'dii uu la soo arooray inuu dadka la galo ayuu la kulmaa wax aan ahayn wixii xalay maqalkiisa ku soo dhacayay kaalinka iyo aagihiisaba looma oggolaado haddii uu ku soo dhowaadana sida dugaaggii ayaa looga yureeyaa kolba sacirmaan ama riman baa biyaha loogu yeeryeeraa isagana waa laga ceshiimeeyaa bur weyn bay kurayadu ku hor joogsadaan markuu soo qamaamana geesaha ayay baduugaha kaga dhigaan weli isaga oo la gees garaacayo ayaa wixii dhadig ah biyaha lagu rakaadaa oo qabaal loo buuxiyey loona midhif tiray kolba lagu soo duwaa goor wa oon la gorongolay biyihii ceelkana aan wadaan qurihii ku harin ayaa dibiga usha laga daaya dabadeedna isaga iyo dacda ayaa loo kala tagaa weli isaga oo aan haraadkii ka bi'in oo qarraaca ayuu iska daba galaa lo'dii uu la soo arooray lana fulaa kolka xalay oo dhan wixii uu maqlaayay iyo maanta wixii uu arkay sawkaaf iyo kala dheeri maaha waana sababtii loo yidhi dibiga doollood dhegihiisu wax san bay maqlaan indhihiisu se ma arkaan mahmahdaas dibiga doollood ayaa kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo toddobaatankii waxaa gabay dheer oo uu tiriyey ku darsaday allaha u naxariistee gabyaagii caanka ahaa ee la odhan jiray cabdulqaadir xirsi siyaad oo yamyam ku magac dheeraa gabaygaas oo uu weliye ku magacaabay iyo weliba laba kale oo ay iskubar soo baxeen ayaa waxay xambaarsanaayeen dhaliilo xoog leh yacnaan uu u jeedinayo waagaas xukuumaddii soomaaliya ka talinaysay qayb gabaygaas ka mid ah ayaa isaga oo ku hadlaaya magaca bulshaweynta soomaaliyeed wuxuu gabyaagu kaga cawday ballanqaadyadii quruxda iyo faraha badnaa ee madaxda dalku ay ummadda dhagaha ugu shubi jirtay ha yeeshee aan sida loo sheego u wada hirgeli jirin haddaba dibigii doolood ama dibigii wardheer isaga oo dadweynaha ku masaynaya ayaa yemyem qayb ka mida gabaygiisii wuxuu ku yidhi dibigii wardheer wuu maqlaa weli wanaaggiiye waxyeellada darkana wuu arkaa tan iyo waaqiise weylaha lo'dii uma dihnoo waa allow maqanee waxaruhu mareegtii qabkay kula dhex waasheenee faras wagaradkiisii go'ay yaan weli ku joognaaye gogoshii wiriiriga badnayd waa ku hurudnaaye daaraha wirwiraya iyo dhulkaa quruxda loo weelay haddii aanay dad weeheshada lahayn waa wax kumataa leh sacabkaan idiin wada tunnay yaad weliya moodeene in walgada barkeed naga dhab yahay bal aan isweydiinno dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo